نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوان في الله ومجلسي سدحات كم لها مجالسي كشف النقاب عما في محاضرة الاتحاد من التلبيسات والأكاذيب waxa insha allahu tacaala uu yahay mawduuceena maanta waqafaat mubaashir ah maca alkhabari alkaadib yani waxaynu waqafaat ku samaynaynaa waxay ahaayeen kelimaadkii ama majaalistii hore waxa weeyaan masaa'il aynu guud ahaan usoo tilmaanay laakiin maanta waxaynu hoos ugu daadegaynaa oo si mubaashir ah aynu uga hadlaynaa muxaadaradii aynu u bixinay alkhabar lkaadib waqafaad aynu ku samaynano waxaanan filayaa maanta muxaadaradan inay idinka caddaan doonto sababta aynu ugu bixinay alkhabar lkaadib aw ilkadaab ama siqat mubaalaqa ka dhig ama ismu faacil uu ka dhigo biduuni mubaalaqa ah midkii lagu tasmeeyayaba waxaan filayaa in maanta qofka muxaadarada dhegaystaay igu garaabayo waayo markuu arko waxa dhex jiifa ee dhex fadhiya muxaadaraadka ah walaalayaal horta bixamdi illaahi wa nicmatih waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu mahadnaqaya oo aan rabbi subxaanahu wa tacaala in fara badan ku mahadinaya inuu majliskani qabsoomay markaan sidaa leeyahay waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan oo talow maxaa dhacay waxaa dhacay waxa la xaawilay in la joojiyo waxaa laga yaabaa inaa istidhaahdaan talo wadaagtiima gud baa laisla hortaagay taasi may dhicin oo dee qofka kuusoo badheeda waxa weeyaan jazaan wasaaqan unbu la kulmaya laakiin waxa loo maray turuq multawiya ama wadooyin qalqallooca ayaa loo maray waanad qariibsanaysaan oo aada iyo aad baad ula yaabaysaan waxaana laga yaabaa taariikhda dacwadda wax hore uga dhacay inaan u ahayn haddaan idin idhaahdo way ashkata tegeen oo bilayskaa loo sheegay waa arrin aad aad iyo aada ula yaabaysaan waayo dee hore way u dhici jirtay in la isradiyo oo waxa weeyaan muxaadaraad la caqido laakiin iyaga hortood nimankan aynu maanta ka hadlayno ama itixaad dhah ama ictisaam dhaho iyaga hortood may dhicin wadaad intuu booliskii taga yidhaah waana laga hadlayaa muxaadaraana laga gelaya oo bilaysku ma waxay ka garliqi karaan muxaadaraadka masaajidada haddii rabshadi dhacdo haddii dhibaata jirto haddii amniga wax la yeelayo ha laakiin qaala allahu qaala rasuulu muxuu ka qabanaya waxaan leeyahay way sameeyeen taas laakiin ilaahay waxaan ku mahadinaya inay beenowday firyo iyo been abuurad in fara badan ahlu sunnaha la marmarin jiray oo ay iyagii ku dhagowday waxay firyadaasi tahay ama been abuuradkaasi waxa salafiyiinta iyo ahlu sunnaha in badan axzaabta iyo ahlulbidacu ay ku odhan jireen xukuumaadkay ka agdhow yihiin dadkay ku ashkateeyaan oo ku diraan so waxaa in badan dhegihiin umay maqli jirin ilaahay waxaan ku mahadinayaa maba naqaan anaku macrifo uma lihin makaatibta xukuumada yeedhmadaa iyagu ay sababeen horteed mabaanaan tegi jirin laakiin waxa dhacday iyagu inay noqdeen kuwa u tegaya xukuumadda ee dadka ku diraya laakiin waxaan u sheegayaa inaanay wax ka soconaya ahayn wax u suurtoobayaana aanay ahayn kun jeer hadday tagaan makaatibta xukuumadda iyo shurdada ay ku wareegeystaan inaanay wax u suuro gelaya aanay ahayn itixaad baa laga aamusa dhici mayso meel kasta haddaad tagtaan taasi mid dhacsa ma aha waanan u sheegnay xaqiiqada runtii makaatibta iyo dadkay khusayso ee arrintaa ay gaadhsiiyeen xaqiiqada waa nuu cadaynay waanan fahamsiinay waxaa kaloon idinku baraarujinayaa arrin aan hore loo sheegin waayo tan maanta waxaan u sheegay muxaadaradan markii la galay ay yidhaahdeen axmediid baa naga hadlo kan yidhi oo kan yidhi tani waa maanta waxaan uxusay laakiin waxaa ka horreysay iyaduna oon hore loo sheegin laakiin imika aan u sheegayaa min baab ashayu bishayi yudkar markii muxaadaradii la galay xikaayatu lmunaadara ee ahlu sunnuhu ay galeen iyagoon cidna caayin cidna dhaleecayn laakiin ka xog warramay xaqiiqadii dhacday ayaa waad ogeydeen oo iyagu waa kuwii naga dabagalay alkhabar lkadaab ama alkaadib waa kuwii galay ha galaane yaa laytahum sakatu may iska aamusaan may aamusin waayo waxay garanayaan ahlu sunnuhu hadday ka daba qaataan akaadiibtoodu meel dheer inaanay jirin oo la nasbinayo maadaama taa ay og yihiin maxaa ay sameeyeen soomaalidu waxay tidhahdaa hasha geela cunto haddana cabaado soo maaha markay galeen isla markiiba haddana warkii wuxuu nooga sii horreeyey shurdada ama bilayska maalintii ku xigtayba waa naloo yeedhay ilaa tiraba saddex jeer bay dhacday in naloo yeedhay maxaa sababay iyaga ayaa sababay oo u tegey oo qaarkood aanu ugu gallay oo ilaahay og yahay waxaan taa uga jeedaa waxay taasi daliil waadixa u tahay oo cad dee inaanay nimanka xujo islahayn waayo way hadleen waanay hadlayaan waanay hadli doonaan miya aragtin weli nin salafi oo ka ashkatood oo yidhi xukuumaddii itixaad ama ictisaam baa naga hadlaya naga qabta wallahi inanay weli dhicin dhicina mayso sababtaanay u dhacayna waxay tahay dee hadalkoodaaban qiimo badan agteeda ku fadhiyin waayo waxaan ognahay dee waxay sheegayaan ee ama sabi ama shasmi ah si sahlan baa looga jawaabaya ninaan xujo iyo burhaan kaga adag ahay maxaan kala tiigsan markaas inaan bilayska u tago maba khusayseen calaa kulli xaal waxay daliil kale u tahay iyagu inay xujo aanay farahooda ku jirin waayo nin xujo haystaa miyuu ashkato tagaa idinkaa idin weydiinayaan nin daliiliyo burhaan isla haystaa miyuu bilayska u tegi mid dhacta ma ah calaa kulli xaal waxaan leeyahay wallahi fadaxahum allah ilaahay waa fadeexeeyey waayo xataa caamada iyo dadkii loo tagaa fahmay inaanay waxba islahayn maantana waana laga hadlay war maxaa laydinkaga hadlay haddii lagaa hadlay dee aad basodigan hadlaya calaa kulli xaal waxaan leeyahay markay dhacday markii liqaagii ugu dambeysay waa laysuu kaayaya waxaan leeyahay maalintaa ilaahay wuxuu og yahay waa u xil qarino waanu iska aamusnay maalintii laysuu kaayayahay shananka hortiisa wax alla waxaanu ka sheegnay ma jiro laakiin imika waxaan u iclaaminayaa min hada almimbar wallahi aladi laa ilaha kayru hadday dib u dhacdo amaama alxukuuma in laysuu kaayo yeedho waxaa ogaataan xaraf inaanaan idin qarinayn xaraf waaxida suma idaan joogsan waaye xaqiiqadiina anakuna waa inaanu sheegnaa hadday dhacdo mar dambe in laysuu ken yeedhaynu is anakuna waa inaanu sheegnaa hadday dhacdo mar dambe in laysuu ken yeedhaynu is aragno taana kusii bushaaraysto meel kusii qor calaa kulli xaal waxaynu iska gudagelaynaa mawduuceeni aynu u ballansanayn waxa mawduuca maanta uu yahay sidaan tilmaamay waqafaad aynu ku samaynano muxaadaradii alkhabar lkaadib oo aynu faqro faqro iyo kelimaadkoodii isku taagayno kana jawaabayno jawaab mubaashira oo toos ula xidhiidha oo aan ahayn mujmal waxa dhacday muxaadaradii ay gunteen saddex nin baa hadlay nin waxa uu ahaa ninka naa'ibu ra-iiskooda ama madaxweyne ku-xigeenkooda cabdillaahi baashe midna waxa uu ahaa ciise midna waxa uu ahaa muqadimkii waxa weeyaan muxaadarada hordhaca u akriyay ee cabdullaahi cabdi cali horta waxaan tilmaamaya majliskii hore ee muxaadaradaasi ay daba socotay waxaa laysugu yimid afar iyo afar bay ahayd ayaa talagalka ama dacwadu ku wajahnay ahlu sunnaha afar nin baa ka socday waad garanaysaan aniga iyo sheekh yaasiin sheekh cabdallah iyo sheekh aadan xaggoodana afar ayaa looga yeeday waxaan tilmaamayaa marka ninka ciise la yidhaahdaa ma kaana madcuwan mu ahay nin loo yeedhay yacni dacwada rasmiga ah kumuu jirin laakiin isagoo khaamisku ah oo shanaynayun baanu aragnoo dhex fadhiya dabadeeto waa ka xishoonay inaanu dhahno dee aduu madcu maad ahayne maad isaga kacdi waxa markaa isaga ku rumoobaysa waxaa luqada carabiga loo yaqaano atufayli aladi ya'ti biduuni dacwa qofka iska yimaada yeedhma la-aanteed iyadoon loo yeedhin horta isagoo halkaa ciisa tufayli buu ka ahaa waxa u raacda weliba majliska muu dhammaystiran ee markii in yaru socday ayuu kacay waxaan taa uxusaya waxaa iman doonta hadalkiisa uu odhan doono shariidkiisa ku duuban waxaan tilmaamayaa jalsadii wax kamid ah min bidaayatiha ilaa nihaayatiha saasuu odhan doonaa haddaba waa ninkii aan jalsadaba dhamaysan ayaa odhanaya min bidaayatiha ilaa nihaayatiha shariirkay ku duuban waxaad dareemi kartaa marka inay taasi tahay ta dhexalsiisay inuu akaadiib badan ku dhaco walidalik ayaa waxaan xusayaa inuu isagu yahay horta ka ugu dhiiran cala alakaadiiba watanaaqudaat uguna faraha badan leh sababtoo ah xataa intuu xaadiray iyo intii aanu xaadirin wax walba wuu isku qaaday dhiiranaanta iyo maqiiqnaantuna dee meel baas bay kaa tuurtaa soo maa waad arki doontaan markaa waxyaabaha ka dhashay ee kalaamkiisii calaa kulli xaal waxaa hadlay markaa saddexdooda muxaadaradaasi waxay dhacday xikaayatulmunaadara dabadeed laakiin waxaan leeyahay jawaab umay ahayn jawaab umay ahayn waayo dee jawaabtu waxay ahayd masaa'ilkii lagu wajahay inay ka jawaabaan laakiin may ahayn fulaan baa jaamacad fadhiistay iyo fulaan baa fulaan u yeedhay iyo xajuuri baa ka hadlay iyo dee may olin meesha waxa taallay masaa'il cilmiya oo lagu soo wajahay kamay jawaabin laakiin waxaad moodaa inay ka duulaan qaacidada odhanaysa akbar wasiilatin lidifaac alhujuum yacni wasiilada ugu wanaagsan ee laysku difaaca waa weerar sidaasaad moodaa inay ka duuleen marka halkay wixii lagu soo eedeeyey ka jawaabi lahaayeen ayaa weerar aan indhal ahayn oon loo kala eegeyn xaq iyo baatil toona ayaa ay galeen waxaad moodaa markaa inay ku rumowday qawlu shaacir saarat mushariqatan wasirtu mugariba fashataana maa bayna mushariqin wa mugaribi yani baray u kacday anna galbeed baan u kacay kala fogaadee bari iyo galbeed waa laba aan shaqa isku lahayn oo halkaynu ka nidhaahno ee soomaalidu kaga maamaahdo nin baa yidhi weligee laygama badin oo oo waayo baa la yidhi de wuxuu yidhi marka xaggaa loo ordo anna xaggaasun baan u ordaa marka weligeeba laygama badin marka waa saarat mushariqatan wasirtu mugariban halkay isaga imanayaan marka mushariq iyo mugarib calaa kulli xaal akhdaadoodu waxay u qaybsamaysaa akaadiib ama beeno aan geed loogu soo gaban tanaaqudaad hadalla iska hor iyo daba imanayo o isburinaya talbiisaad xaq iyo baatil laysku dheehayo oo laysku khaldayo akhtaa lugawiya iyo akhtaa lugawi ah nindhan oo dadki usoo cumaamatay oo mucadihi iyo laasimkii isaga qasan yihiin baa arki doontaan hadalkiisa markaa soo qaada walidalik ayaa wadaadka almadcuu biciisa marka hore waxaan ku fekeray inaan fasal gaara isaga u gunto likasrati tanaaqudaatihi wa akaadiibi laakiin markii dambe waxaan isaga kaaftoomay bidikri maa tayasara dimna hada almajlis inuu wixii mutayasira majliskaas uun ku dhex sheego oo waxba gaaraan aan u guntin waxaa ciwaanku ahaa alkhabaru saabiq can xaqiiqati ljalsa bayna culamaai lumma wa adciyaai salafiya ciwaankaasay ula baxeen walaysa alcinwaanu mutaabiqa limadmuuni ciwaankuna ma aha mid waafaqsan oo daboolaya madmuunkiisa ka hooseeya yacni waxa muxaadaradu xambaarsan tahay iyo waxa loogu magac daray ayaa kala duwan waayo ciwaanku waxa uu tusinayaa warbixin laga warbixinayo fadhi dhacay xaqiiqada iyo madmuunkuna dee waa weerar dad lagu soo qaadaye muu ahayn warbixinba ila naadir yacni marka laga reebo waxyaabo nawaadira laakiin hadalkooda bedidiisu wuxuu u dhacayay hujuum ay salafiyiinta iyo waxa weeyaan ay wax kaga tilmaamayaan waxaa kaloo ku jira ciwaanka alguluwu fi tacdiimi anfusihim xataa tasamaw biculamaai lumma inay nafahooda ku talax tegeen oo ay weyneeyeen ilaa ay isku tilmaameen culamaau lumma waayo raggii fadhiyey ciisoo midhan baa dee majliska fadhiye waxa weeyaan culamaau lumma man aladi jacalaka min culamaai lumma yani waa inaad isweydiiso haddaad adiguna aada isku buuxiso ood isku cumaamado dee waa inaad horta qadarkaaga raxima allahu imra'an carafa qadra nafsi waxaan leeyahay laakiin haddii aynu uga tanaasulno oo tacbiirka culimada looba sallimo fa hum culamaau lictisaam aw litixaad yani haddaan uga sallimno inay culamaa yihiin waa culimadii ayo yani ummaddu mata talaqat ilummatu bilqabuul goormaa ummaddu ay qabuul kula kulanto la yidhi waa culamaauna oo idinkaan idin daba fadhiisanaa diinta yani xaqiiqadu waxa ay tahay aan dhinacna looga waxa weeyaan looga baxsan karin inay culimo u yihiin markaa xarakadooda ictisaam dha ama itixaad aho muqadimku waxa uu ku bilaabay cabdillahi cabdi cali hadalkiisa waxaa ka mid ahaa laba aayadood buu akriyay wajazaau sayiatin sayiatu miluhaa waa maalintii hore waxa weeyaan alakh abu xudayfa waa kii tilmaamay maxaa hadalkaa ka muuqda waxaa ka muuqda yani waxay yidhaahdeen wajazaau sayiatin sayiatu miluhaa xumaan waxay ku tilmaameen muxaadaradii hore ee laga qabtay ayay ku tilmaameen inay tahay maxay sayi-ah koleed waxay yidhahdeen iyaguna sayi-a lamid aan ku abaalmarin aan ku horgeynana waxaanu leenahay marka annaga taayada sayi-a uma qirsanin oo xasanaan u qirsana iskuna qiri mayna inay sayi ahayd naxnu nactaqid inaanu khayr iyo xaq sheegnay oo xasano ahayd laakiin idinku waxaa iqraar ku tihiin oo qirateen inay sayi-a tahay waxaad la shir timaadeen dee qofkuna markuu waxa qirto qofkan kale uu wax ku idaanaynayo isagaa la weydiin dee xujada laakiin mar hadduu isagu qirto dee arrintu way ku caddahay meel uga cirsadaa ma jirto calaa kullin waxaan leenahay bidaayatanba waxay qirteen in muxaadaradoodu sayi-a ay tahay dee hadday sayi-a tahayna magaceedaa iga kaafiyayaba waxay xambaarsan tahay waxa uu tilmaamay cabdillaahi in markii cay iyo aflagaadooyin loo geystay ay iyaguna majliskan guntayaan waxaan leeyahay horta muxaadaraadka ahlu sunnuhu ay galeen iyo muxaadaraadkooda ayaa xakamku yahay marka la isbarbar dhigo qofka caqliga liina waa garanaya waayo kuwa aqwaasha ahlu sunnaha iyo ta'siilaadka cilmiga iyo nusuusta waxyiga kuwa muxaadaraadkooda ku saleeya waa ayo waase ayo kuwa kalaamkooda kalaam mujarada iyo dhaleecayn iyo cay iyo daliil aan dalaalaba lahayn kuwa adeegsadaa waa ayo qofka caaqilka waa kala garanaya waa shaki la-aan in muxaadaraadkooda tii ugu horreysay haddaynu soo qaadano iyada nafsuhaa ayaa sabi iyo shakigu ka buuxaa marka waxaad moodaa inaanay fahmin inay iyagu yihiin kuwa sabiga ku dhacay ahlu sunnuhu cid ma caayaan laakiin dee raddiga iyo mas'alada cilmiga marka laga hadlayo ayaa waxay u yaqaanaan iyagu cay ilan maga arag wax ka hadle waxaan tusaale usoo qaadanaynaa kelimaad ka mid ahaa ereyadoodii muxaadarada alkhabar lkaadib bal si aad u ogaataan waa ayo ka wax caayaya yaa wax caaya ma iyaga mise ahlu sunnaha waxaan idin dhegaysiinayaa hadallo ka mid ah hadalladoodii si aa u ogaataan taas
minadkaygu dacwada aan ku wadayna minad shaydaan buu noqonayaa oo waxaweye dadkaan masaajida aan ka caayaya waardee nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa weeye ma ahayn mid dadka caaya ma ahayn mid mid mid markaa waxaweye carabkiisu uu yahay carab markaa waxaweye caayama
waxaan filayaa hadalkaa waa maqasheen waxa uu leeyahay waa naa'ibu ra'iisihim cabdillaahi baashi wuxuu leeyahay haddaad tidhaahdo caqiidadaydu waa caqiidadii salaf manhajkayguna waa manhajkii shaydaanka oo masaajidadan dadka ka caayaya fa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxa uu ku tilmaamay manhajka ahlu sunnuhu inuu yahay manhajkii shaydaanka manhaju shaydaan saasuu ku tilmaamay waxaynu leenahay marka nimanka cayda tilmaamaya macaybaa manhaju shaydaan mise waa ammaan iyagay u taallaa
islaamka markaynu ka hadlayniyo dacwadda culimadana waa raggii baarada kaa daray ee ku fahamsiiyey xaqiiqada haddii ay saa noqoto ha noqon marka waxaan kaa dardaaraya ha noqon oo ha odhan sidii gabadhii duqnowday ee hooyadeed u tiri oo ee dhalmada baku baraa
astafir llah calaa kulli xaal waxaan filayaa qofka caqliga eli waa garanaya ninka caytamaya iyo ninka cilmi sheegaya wuxuu cabdillaahi cabdi cali yidhi laba erey oo dadku ay ku wada qosleen runtii mudanna in lagu qoslo waxay labadaa erey yihiin ereyga hore wuxuu yidhi raggani waa raggii baarada idinka jaray horta waxaan leeyahay yacni ilaa xad mamnuucoon la socon baad socotay ilaa cawratu nnaas dadka cawradoodii baad gashay waxa kaaga daran ereyada markuu ka hadlayo hablo yararoo lasoo ururiyo mikrofonna meel loogu xidhina way dhegaysanayeen qaar ka mid ah waxa iyagoo afkaysaya meesha kasoo baxaa la yidhi ole wadaadkii maxaa ku dhacay soo kan cawradii galay calaa kulli xaal hadalka kale raaca waxa uu yahay waxa uu maahmaah usoo qaatay waxaan rag loogu maahmaahin inan yaroo doqnowday iyo hooyade hooyadeed ku tiri dhalmada maku baraa iyo waxaas wax rag loogu soo maahmaaha maaha waxaas wax rag loo soo qaatay mu yahay waxaasuu masaajid ka sheegay haddana wuxuu leeyahay isagu weliba in cabdi cali markay caytameen falowtiisu ma ammaan ba intaa ku ku dhaafaya amaan tusaalaha usoo qaatay yacni hadalka uu yidhi markiina la caaye baanu hadlanaa waxaan tusaale ugu soo qaatay maanaan caayin laakiin iyagaa caytamaya cayduna waa silaaxa iyo hubka qofka aan xujada haysan ee munqatica ah waxaa kaluu tilmaamay cabdillaahi mar labaad in arrin kale khaas ahaa oo calan laga dhigay oo dadka la dhex keenay waxaan taa kaga jawaabaya oon leeyahay waxaan leeyahay horta jalsadu ha noqoto jalso gaar oo ka dhacday maansoor laakiin masaa'ilka laga hadlayay waxay ahayd masaa'il sharci ah ma lagumana ballamin inay sir ahaadaan oon la sheegin laguma ballamin bal waxaa dhacday arrintaa cagsigeeda oo su-aal baanu weydiinay o waxaanu ku nidhi war masaa'ilkan aada leedihiin ma qabno maydinka warinaa oo dadka ma u sheegnaa sidii xikaayadaba lagu tilmaamay maalintii waxay yidhaahdeen haa dadka u sheega oo nashriya laakiin waxaad raacisaan inaanu salafiyiin nahay dee qaydkii salafiyiintun baanaan raacinay laakiin intay ogolaayeen un baanu sheegnay marka taana waxaan uga jeedaa ma jiro wax laleeyahay khaas buu ahaa ama sir buu ahaa oo waa la nashriyey dee iyagaaba raalli ka ahaa laakiin waxaad moodaa xaqiiqadii markay soo baxday inay u dhandhami weyday oo dee siday rabeen markay ugu cunami weyday ay markaa hadalkaa aan qiimaha lahayn ay ka daba yidhaahdeen dabadeeto waxaa bilaabay hadalkiisa ciise ayaa bilaabay kalaamahu lmashcuum waxau yihi marka waa awalu mara waa markii ugu horreysay buu yidhi aan ka hadla masaa'ilkan khilaafka ilaa caam saddex iyo sagaashankii ilaa labadan kun iyo shanta waa markii ugu horreysay khaladaadka inta aan arkaya un ee aan ka hadlay intaan waan ka aamusnaa khaladaan arkayo maantaan ka hadlay waxaan leeyahay weliba wuxuu raaciyey marka hadday fooli timaadana guda qarsiima hadhay wax noocaasuu raaciyey calaa kulli xaal hooshaa isagaa og timid timid meesha laakiin hadalkiisa haddaan tacliiqiyo waxaan leeyahay ya laytaka baqiita calaa sukuutika alawal fasukuutu saatirun liamhaalik waman tazaya bigayri ma huwa fiihi fadaxadu shawaahidu limtixaan waxaan leeyahay yaa laytak maad aamuskaagii baaqi ku ahaati oo iska aamustid waayo adoo kale waxa ku xil qariya aamuska iyo sukuutka waayo sukuutka iyo aamusku waxa uu asturaa qofkaan dee waxba hayn wuxuu ku hadlaya aanu jirin ee fadeexoobaya aamuska asturaad u ah waxaan leeyahay inaka daa'irun bayna amrayn ithnayn la halisa lahuma markaad leedahay ilaa intaasaan aamusnaa ima anaka kunta saakitan can lxaqi fasaakitu can lxaqi shayطaanu akras وإma an takuna اlyوma mتaklima bاlbaطل وhada huwa اlwaqiع falmتaklimu bاlbaطل شhayطan naطq falasta bmaxmudi fi kila الxاalatayn وlaysa hada qwlي bal huwa qwl الcلماء faqala abu عaliyi الdqاq الsاkiت عan الxaqi شhayطan أkras واlmتaklimu bاlbaطل شhayطan naطq faanta da'ir bayna شhayطaanayn ima أkras aw naطq waxaan ku tacliiqiyoon idhi yani haddaad ilaa intaa ka aamusnayd khalad aad arkayso laba amar midkoodun baa tahay oo kama baxsanid ima inaad xaq aad arkaysa ka aamusnayd oo dee qofka xaqa ka aamusaa waa shaydaan carabla soo maaha oo akhras ah wa imaa inaad maanta baatil ku hadlaysood markii hore saxsanayd oo qofka baatil ku hadlaa dee waa shaydaan hadlaya soo maha aimadaa tidhi hadalka anigu maan odhane abu caliyin adaqaaq waxa uu yidhi qofka xaqa ka aamusaa waa shaydaan carabla oo afla aan hadlay qofka baatilka ku hadlaana waa shaydaan dhawaaqaya oo hadlaya e haddaba labadaasun baad mid tahay haddaad xaq ka aamustay shaydaanun akras ayaad noqonaysa haddaad baatil ku hadashayna shaydaanu naafiq wahada kalaamu lculamaa macnuhuna ma aha qofkii dee inuu shaydaan noqday ama gaaloobay kollay sidoodii bay taxriifin oo baabu taxriif waxa weeyaan aimay ku yihiin fii baabi taxriif walbatri walqaci laba sifay macruufiin ku yihiin hadalka in batri iyo qaci lagu sameeyo intaad rabto un laga soo qaato gadaalna way ka caddaan iyo taxriifu lkalima can mawdicaha kelmadda meesha loo soo qaatay inay ka leexiyaano waana la tagsiiriyey iyo waxanaala lagu sameeyey waxaa loo soo qaataa qawlka yani qofkani dee camalkii shaydaanka ayuu qabtay camila camala shaydaan waayo qofka muslimkii soo ma suurtoodo camalka gaaladoo kale inuu qabto isagoomaan dadku way awoodaan khasaa'isu ahli sunna inay tiriyaan tirintu qiima yani way qof walba waa tirin karaa laakiin waxay isweydiin le ayna alcamal war camalkii me taasa lagu weydiinaya waxaa kamid ahaa khasaa'istuu tiriye waxba kaga noqon maayo dhammaanteede alxirsu cala jamci kalimati lmuslimiina cala alxaqi wa muxaarabati asbaabi lfurqa waa kalaam jayid oo fiican waxa uu yihi waxaa khasaaista ahlu sunnaha kamid ah inay ku dadaalaan muslimiinta kelmadooda inay ururiyaan lana dagaalamaan asbaabta kala geynaysa waa kalaam jamiilenu leena laakiin billaahi calaykum waa ayo qofka dadka jamcinaya furqadana kala dagaalamaya ee u diidayaa ma kale jamaacaadku waa banaan yihiino jamaacadaa doonto gal ee dadka ictisaamka ama itixaadka ugu yeedhaya mise kale war jamaacaadku ummadday kala geeyeen oo furqa iyo shataad mooye khayr kale ma lehe iska daayo oo ummadda albaabkaa fidnada ha u furine tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum war waxa u kaalaydaa kelmad isugu keenmida oynu u simannahay waa maxay kelmadaynu u simannahe dadkao dhan waasac noqonaysaa inaynu kitaabkiyo sunnada qaadano calaa fahmi salaf aynu u qaadano salafiyadaas ayaa dadkao dhan waasac u noqonaysa oo deeqaysa marka ma qofka salafiyadan waasacaa dadka ugu yeedhaya iyo kitaabka iyo sunnada ee xisbiyada iyo tafaruqa u diidaya makaasaa kelimatulmuslimiin jamcinaya furqadana la dagaalamaya mise dadka ka xarakaadka iyo axsaabta u banaynaya qofka caqliga le waa garanaya waxaa dadka jamcinaya oo furqada kala dagaalamaya qofka xarakaadka iyo xisbiyadu waa muxarame ka taga leh dadkana ku midooba le kitaabka iyo sunnada laakiin ka u banaynaya shaarkuu doonaha soo xidhee huwa aladi yufariq isagaa tafriiqinaya laakiin waxaynu leenahay inqalabat ilmawaasiin mafaahiimtii iyo mawaasiintii baa khaldantay oo kii furqada dadka ugu yeedhayay ayaa kule anaa jamcinaya oo ma waxaad jamcinaysaa markaan ictisaamkaaga soo galo waxaan leenahay marka billahi calayk hal ilitixaad aw ilictisaam yasacu nnaasa jamiica bal tiinaba ha laydiin raaci haddii tiina laydiin raaco waase baatil ah war miyaa ictisaam ama itixaad ama xarakadaad soo dhoobdhoobteen ee waxa weeya saddex iyo siddeetankii la sameeyey ummadda islaamka oo dhan ma u waasac noqon kartaa ma jamcin kartaa dadka qofka caqligani wuxuu ku jawaabayaa laa wa alfa laa dee haddaa salafiyada waasaca ummadda ma ugu baaqdaan maxaa xarakada ugu aftuubaysa waxaa kamid ahaa khasaaista uu tiriye alqiyaamu bidacwa ila allahi shaamila addacwa ila allah si shaamila in loogu qumo waa hadal fiican dabeed waxau raaciyay ayna akhlaaqhum fi dacwati ila allah akhlaaqdoodii dacwiga ahayd aaw soo kuwa dadka tacnihaya ee kada kada wax ka sheegaya waxaan leeyahay horta waa ramatnii bidaayaha wansalla cudurkeedii bay igu gantay oo way igaga siibatay yani macnuhu waxa uu yahay sabigii iyo shatmigii isagu uu samaynayey ayaa ahlu sunnaha u marmarinaya waana caadatu ahli lahwaai walbidac laakiin waxaynu leenahay ahlu sunnaha caydu way ka reeban tahay laakiin de aduu haddaad cay u taqaano aqwaasha salafka in lagugu dul dejiyo haddaad cay u taqaano aayaadka iyo axaadiisa in lagugu dul akriyo haddaad cay u taqaano sunnada iyo salafiyada in lagugu yeedho bidcada iyo xisbiyadana lagaaga digo dee weligaa waa lagu caaya taa lagaa joojin maayo taa haddaad cay u taqaano laakiin haddaad daatadayda iyo shaksiyadayda laga hadlay aad leedahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxaan leeyahay anta ayna kalaamuka alxasan ya ciisa adiga hadalkaagii wanaagsanaa aw kaamanaan maqal weli waa lagaa sugaya dabeed waxa uu tilmaamay hada ruwaybida waxa uu yihi yaqbaluuna tacadud alijtihaadaati fi masaa'il alkhilaaf waxa uu yihi ahlu sunnuhu waxay aqbalaan ijtihaadaadka kala duduwan ee mukhtalifka ah masaa-isha khilaafiga ah markaasaa khilaafkii saxaabada iyo lasoo qaadanayaa oo horta min caadati ahli lahwa waxaa kamid ah had iyo jeer inay salafkii iyo saxaabadii wax aanay ku jirin ay usoo qaataan tusaale ahaan oo kale itixaadka qaar kamid ah oo u dooda dee qitaalkii fitankaee bari iyo boosaas iyo meelaha ay ka galeen ee soomaalida masaakiinta ay ku laayeen qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo ku dhiiranaya oo kale saxaabadiiba soo ka qitaalku dhex maray war qitaalku fitan buu ahaaye maxmuud buu ahaa xataa hadduu dhex maray inkastoo iyagu yani maa bayna mujtahidin musiib wa maqfuurin lah ay isugu jireen oo wixii dhexdooda dhacayna aynu naskut camaa jaraa baynahum aan lana daliishan karin haddana maca dalik farqiga shaasica udhexeeya waa garan kartaa kaa iyo kan alamru sam markaa sidaas oo kale ayuu khilaafkii saxaabada dhex dhici jiray wuxuu usoo tusaale ugu soo qaatay masaa'il khilaafkan maanta jira markaasuu yidhi ahlu sunnaha waxaa kamid a yani khasaa'istooda in ay aqbalaan ijtihaadaadka kala duwan fi masaa'il alkhilaaf horta waxaan ku leeyahay ciiso in jahilta fa hadihi musiiba wain tajahalta falmusiibatu acdam haddaad jaahil ka tahay masaa'ilka khilaafiga ah culimadu siday u taxriiriyeen de waa musiiba haddaad isdhinac marinasa adoo garanayana musiibadu waa kasii weynta waxaan leenahay isagu muu kala qaadin khilaaf lakin culimadu way kala qaadaan almasaa'il alkhilaafiya oo waxay idhaahdaan laysat kullu mas'alatin khilaafiya ijtihaadiya yani mas'ale kastoo khilaafiya oo aimadu ay isku khilaafeen ma aha mas'ale ijtihaadiya oo ay banaan tahay ijtihaadaadka culimadu inay waxa weeyaan ku kala duwanaadaan maaha way dhici kartaa mas'alo khilaafiya oo ijtihaadi ah oo labada darafba ay adilo haystaan waxa kale oo dhacda mas'alo khilaafiya oo aan ijtihaadi ahayn yani maxaa looga jeedaa mas'aladii waa khilaafi ijtihaadina ma aha waa mas'ale mansuusa sharcan adillo ayay leedahay aayaad iyo axaadiis bay leedahay waa mas'ale adillo leh haddana la ysku khilaafay dee mas'alada naska iyo daliilka wadataa marka la ysku khilaafo ma waxaa la odhanaya waa ijtihaadiyo nin walba tuu doonaha qaat mise waxaa la leeyahay waxa khasab ku ah qof walba inuu taa daliilka raaco dee waxaa la odhanayaa walow haba la ysku khilaafo laakiin hadday daliil wadato waajibku waa in daliilka la raaco ijtihaadna kuma banaana waayo qawaacidda culimada maxaa ka mid a laa ijtihaada fii mawrid nas meel nas ku soo arooray laguma ijtihaado kayfa tajtahid waxba taala qaala allahu qaala rasuulu waxaa qawaacidda ka mid a ida jaa alasar batala anadar mar haddii asarka uu yimaado iyo naqliga kitaabka iyo sunnadu nadarkii iyo eegidii wax la eegayay iyo ra'yigii waa haray iyo ijtihaad waxaa lagu wada khasban yahay in naska iyo daliilka la raaco calaa kulli xaal waxaynu leenahay yani khilaafku saaiq wuu noqon karaa qad yakunu saaiqan khilaaf waa mid cunamo oo saaiq ah oo wijahaatu nadarka culimadu ay ku kala duwanaan karto oo yani khilaafu lafhaam ayaa ku dhici kara nas ayaa midba si u fahmi kara sidii saxaabada rasuulkaba nebigu markuu ku lahaa laa yusaliyana axadukum ila fi bani qurayda barhkood dhexday kusii tukadeen barhna waxa weeyaan ilaa ay meeshii gaadheen salaadii xataa way ku dhaaftay casarumay tukan nebigu lam yucanif waaxidan minhum qolana muu canaanan waayo waa ijtihaadeenoo qolana waxay yidhaahdeenoo waar nebigu inaynu degdegno unbuu doonayay salaada waktigeeda ka bixiya muu lahayn oo dhexday kusii tukadeen qolana waxay yidhahdeen may ilaa bani qurayda aanu gaadho tukan mayno yani waa khilaafu lafhaamo qolaba si uun bay naskii ka fahamtay waxaa dhici kara khilaaf saaiqa oo khilaafu tanawuc mas'alo waxa weeyaan sifaad iyo wujuuh badan kusoo aroortay oo caalimba weji uu qaadanayo weji walbana uu daliilkiisa wato oo siga kala duwan yani waxa weeyaan sifaat kala duwan ayaa mas'ale keliya kusoo aroori kartaa markaasaa sheekhba sifo ama waxa weeyaan weji uu qaadanaya daliille waa khilaaf saaiqa oo cunama marka calaa kulli xaal waxaynu ujeednaa muu kala qaadin oo khilaafka saaiqa ah iyo ka aan saaiqa ahayn iyo masalada ijtihaadiga ah iyo ta aan ijtihaadiga ahayn wuxuu yidhi un yaqbaluuna tacadud alijtihaadaati fi masaa'il alkhilaaf waxaynu leenahay ahlu sunnaha laa taftari calayhi ha ku beer abuurani waa inaad tafsiilkay sameeyeen aad tafsiilisaa ha isku wada qaadin ha labaad waxaa lagu weydiinayaa adigu masalada khilaafiga ee doonaysa eed u socoto eed ahlu sunnaha doonaysa inaad ku afduubtaa waa xisbigaaga ictisaamka ama itixaadka ee xisbiyada marka laga hadlayo ma mas'ale khilaafiya mise waa mansuusa sharcan waxaynu leenahay xisbiyaadka iyo tafaruqa ummadda la kala geeyey maaha mas'ale ijtihaadiya waa mas'ale khilaafiya oo laysku khilaafay waan kuu qiraya laakiin khilaafkeedu ma aha khilaaf saaiqa oo ijtihaad ku banaan yahay waa hayr saaiq waa mid aan cunamin oon banaanayn oon jaais ahayn waayo waa mas'ale mansuusa ah sharcan oo aayaad iyo axaadiis wadata oo aqwaashii culimadu ay taageerayaan oo daday khilaafeen dee khilaafka dadkaa khilaafay muctabar ma aha iyagaa la leeyahay ahlu sunnaha usoo noqda maaha inaad leedahay waa mas'ale khilaafiya ama ijtihaadiya walaysa kullu khilaafin jaa muctabaran ila khilaafan lahu xadun min annadari yani khilaaf kasoo yimaada maaha muctabar waa inuu khilaafku yahay khilaaf saaiq oo culamadu ay waxa weeyaan ictibaariyeen marka calaa kullin taana waxaan ka tilmaamayaa ijmaalkaa uu sameeyey kaana alawlaa hadduu garanayo haddaanu garanayna dee falyatacalam hadduu garanayana xaqa inuu qariyo may ahayne inuu caddeeyay ahayd haddii kale ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum llah wayalcanuhum allaacinuun waxa uu tilmaamay markaa oo kale oo uu yidhi maa salima minhum axad waxa uu yihi ciise cidi kama nabadgelin waxaan leeyahay wa hadihi min kadabaati ciisa ayda iyaduna waxay kamid tuhun qaamuuskiisii akaadiifta waayo ahlu sunnaha salafi kastoo rashiidihi waa ka nabadgaloo hanuunsanay caaliman kana aw caamiyan aw taaliba cilmin laakiin xisbi kastoo muxtariqa iyo saaxibu hawo kasta oo mubtadici dee kama nabadgelin kuwii horena kama nabadgelin annakana maanta naga nabadgeli maayo waayo ahlulbidaci waalahwaa ilaahay baanu ku caabudnaa oo ugu dhowaanaa raddiga iyo hadalka laga hadlayo marka waxaan leeyahay waa kalaam aan qiimo cilmiya ku fadhiyin raddi badanna aan u baahnayn wayakfiihi yani waxa suquudkiisa iyo dhicidiisa ugu filan iraadu in la soo arooriyo waayo qofka caqliga leh haddii la weydiiyo ahlu sunnuhu cid walba miyay ka hadlaa yani qofka caqliga leh xataa caqliga saliimka a diidaya cid walba yaa ka hadla yani ahlu sunnuhu kama hadla laakiin waxay ka hadlaanun cidda ehelka u ah in laga hadlo hortoodna laga hadlay weliba waxaan idinku daraya mas'ale aan looga horreyn oona imaam ulahayn kama hadlaan waayo imaamu axmed ibnuhu cabdalla muxuu ku lahaa iyaaka an tatakalama fi mas'alatin laysa laka fiiha imaam mas'ale aanay imaam iyo qudwo iyo salaf ulahayn salafiyiintu kama hadlaan hadihi dacwatuna mas'ale kasta oo la taqriirinayo lanaa a'ima walanaa salaf wa haulaa hum lqawm laa yashqaa jaliisuhum dabeed waxa uu tilmaamay tabdiica loo nisbeeyey iyaga ee la yidhi ikhwaan iyo tabliiq ayay yidhahdeen waa min al min asintayn wa sabciina firqa ee uu yidhi berberaawi annaka macarabka ayuu ka hadlaya bismina manaadiq rasmi nooye annaka wuuna tabdiiciyee muxuu leeyahay ictisaamka ikhwaan iyo tabliiq bay ka saaray yani sifadaas u hadlay hadalkiisa siduu yidhi ayaanu soo aroorinaya waxaan kaga jawaabaya horta waa jawaab diblomaasiya la yidhaha ama waa xayda badha ilan diblomaasiyada lafteeda xayda ku dhisanay yacni muu odhan waanu tabdiicinay ikhwaanka iyo tabliiqa manuu inkirinoo muu odhan maanaan tabdiicin laakiin meel kale unbuu kasoo wareego wuxuu yihi oo annakaba soo tana laga saaray muxuu nooga nisbaynaya waa tabdiiciseen waxaan leeyahay waa laydinka saaray idinka xaq baana laydinkaga saaray idinna nimankan waad ka saarteene laakiin waxaan ku kala duwannahay annaku mawaaqiftayeedu siyaasi ma aha intaanu fadhigii mansuur ka lahayn un baanu halkan masjidu sunnana ka leenahay meel walbana ka leenahay ana alikhwaan waltabliiq walictisaam wa jamiica alfiraq inay yihiin firaqun mubtadica daalla taasun baanu leenahay a'imadayada iyo culimadayada iyo salaf baanan u leenahay adille iyo nusuus baana loo hayaa in badanna waa laydinku akriyey buxuud baa laga qoray cajalada intaasoo cajaladood baa laga duubay laakiin waxaad moodaa camuu cani alxaqi walabsaaru saalimatun faruba absaaru qawmin duuna ibsaari yani indhabeelku ma aha jawaarixda alcaynulbaasira qofku inuu indhahan u waayo taasun indhabeelidu ma aha laakiin indhabeelidda rasmigii waa qofka indhaha qalbiga waaya tan basar baa la yidhahda lakin tani waa basiirada basiirat lqalb inaha laa tacmal absaar walakin tacmal quluub alatii fi suduur waxaynu leenahay waydaan arkayn oo dhegihii baad furaysateen oo waxaad moodaa sidii qawmu nuux wastakshaw siyaabahum waasaruu wastakbaruu istikbaara in la yidhi indhaha iyo dhagaha qabsidaad moodaa lakin haddaa indhaha kala qaadaysaan oo wax arkaysaan intaasoo fataawo ah waxaan filayaa fataawadii alikhwa alakh muuse iyo cabdiraxmaan iyo ay jamciyeen taqriiban waxaan filayaa inay ahayd shan iyo soddon fatwo ayaan filaya inay ku dhaweyd yani hamsa wa halaaiina fatwa min fataawa ahli lcilmi waliiman ayaa idinka asiirin weyday markaasaa fatwo yar oo mujmal oo meel ku laabnayd ama mid qadiim ahayd oo wadaadku beri hore uu ka noqday ayaa lagu tacalluqaya oo laga fujinaya yani waxaad fahmaysaa dee qofka saaxibu hawan qofka horta saaxibu hawo mid baan idin sheegaya qofku hadduu yahay saaxibu hawan ma waayo meeluu ku tacalluqo ma waxaad moodaysaan inuu waayo meelu qabsado mustamsak ma waayo yani haddaad hawadaada wax u raadinayso meel shubha aad ka soo qaadato ama kalaam aad waxa weeyaan waxoogaha yar kaga dhegto waayi mayso laakin waa kala duwan yihiin aalib lxaq wa saaxib lhawa bacdu ikhway ka sheegayeen markay akriyeen inay yidhahdeen wallahi asiladan ahlu sunuhu soo wajaheen wax alle waxaanu kaga jawaabno ma garanayno oo anaku waa ka noqon rag baa laii sheegayay yani bacdu ikhwa salafiyiin ay la kulmeen oo sidaa yidhi waxaan leenahay jazakum allahu khayra kuwa waaweyn laftoodana waxaan leenahay wartuubuu ila allahi qabla fawaati lawaan daliiluma haysaan ictisaam iyo itixaade intaan waktigu idinka dhicin baasha ha ku dhimanina ee ka toobad keena calaa kulli xaal waxaan leeyahay mas'aladaa tabdiica ikhwaanka iyo tabliiqa axadu culamaa'ihim waxa ilaahay og yahay waman xadara fi ljalsa iyo intii jalsada soo xaadirtay ninkii run sheegaya inuu mid kamida mashaaikhdoodu qoladaa uu yidhi habeenkaa markaanu fadwadii ibnu baaz anaa soo arooriyey oo sheegay markaasuu yihi biha naquul iyadaanu leenahay waa min atintayn wa sabciina firqa ikhwaanka iyo tabliiq laakin de waxa ayaan dara ah annaku xaqaanu aragno waa ku dhiiranana iyagu se ku dhiiran kari maayaan dadka marka lala hadlayo ikhwaan baa laga hadlay tabliiq baa laga hadlay kana yani waxaa loo muujinayaa iyagu inay isku wada mid yihiin oo niman kalun ilaahay ku salliday lakin annaku waxaan leenahay dee kolley ahlulxaqu waa daa'ifa waaxida oo dadka xaqu ku dhex lumi maaye annaku xaqa nadkur wanubayin wanusarix midna u joojin mayno laakin idinku mawaaqiftiinu waa mawaaqif siyaasiya waa kala duwan yihiin majliska gaarkaa marka la fadhiyo waxaa la leeyahay iyo dadka marka la hor fadhiyo waxaa la leeyahay wankashafat cawratukum waana laydin fahmay dabeed waxa u yihi ciise man acطaahum alkhatm cala ahli sunna oo iyaga yaa shaabadan ay dadka ugu dhufanayaan ahlu sunnaha yaa siiyey malaha qofka iyagu shaabadayaan mooyaane cid kale ahlu sunna maaha horta waxaan leenahay cidna shaabad kuma dhufano dadku nin waliba shaabadaa rabbaaniga alkitaab wa sunna mooyaane mid aan anaku dadka uqabana horta ma jirto khatmi ma haysano yaa ciisa taa ka nafis horta oo ka qabow ma cindanaa khatm ta labaad laakiin waxaanu haysanaa khatmu muxamedin sala allahu calayhi wasalam yacni midaanu ana ku samaysanay ma jire khatmigii nebi muxamed ma garanaysaan khatmigaasi waa maxay maa ana calayhi wa asxaabii dee shaabaddaa nebi maxamed baa ku dhuftay dadka soo maha nebigu waxau yihi markuu ummadan sheegay inay saddex iyo toddobaatan firqo u kala kacayaan oo dhammaantood ay finaar yihiin laba iyo toddobaatan mid mooyaane ee la weydiiyey midkaa keliya badbaadaysa maxaa nebigu yihi man kana calaa mili ma ana calayhi alyawm wa asxaabi maanta aniga iyo asxaabtaydu waxaanu ku sugannahay kuwa ku sugan unba waxa weeyaan badbaadaya haddaba shaabada ahlu sunnuhu haystaan maaha miday iyagu samaysteene waa khatmigaa nebi moxamed ka tegey maxaa la yidhaha maa ana calayhi alyawma wa asxaabi haddaad ku sugan tahay ma kana calayhi nabiyu wasaxaabatuh fa anta min ahli sunna haddaanad ku sugnayn wazidta wanaqasta waxaad ku kordhisay waxna aad ka dhintay adaa naftaada ka fogeeyey oo ka saaray cidla kaamay saarin ta labaad su-aasha lafteedaan adiga kugu wajahaya ciisowe waman actaaka alkhatma anta adiga yaa shaabada ku siiyey ila waad naga saarto waxaa tidhi adciyaa waxaa tihi nimankani waa sheegato adciyaa baad nagu sheegto kaasina waa xukum iyo ka saarid qofkii ahlu sunnaha laga saaray haddaba adiga laftaada yaa khatmigan ku siiyey baatilka ah ee ahlu sunnihii aad sunnadii kaga saartay dabeed waxa uu yidhi السلفية على حسب الاستخدام فإذا قصد بمعناها العام المماثل لأهل السنة والجماعة وأهل الحديث ويستوي فيها جميع الناس فهي السلفية الحقيقية وحول سلفية كل بواسد لو أديكسده haddii macnaheeda guud loo isticmaalay ahlu sunnaha iyo ahlu xadiidka u dhigma wayastawi fiiha jamiicu nnaas laaxibu maci hada alqayd qaydkaana u fiirsada wayastawi fiiha jamiicu nnaas oo dadkao dhami ay ka siman yihiin ha fahiya salafiya alxaqiiqiya waa salafiyada dhabta ah wa naxnu naquul hadihi salafiyatu ciisa tani waa salafiyada ciise maaha salafiyadii xaq ahayd sababtana aan idiin sheego salafiyada jamiicu annaas lafdu jamiic xataa timooyinkii kamuu soo reebina maarkas wuxuu yihi jamiic annaas ma adri anigu alfaadan carabiga inuu fahmayo iyo in iskaga hadlayo marka yacni dadka oo dhami way siman yihiin marka la yidhaah war salafiyada iyo sunnada ummadda oo dhan may u siman tahay mise waa ninkii raaca wadadooda ee qaata ee camaliyan u rumeeya makaasaa salafiya mise dadkao dhami waa ka siman yihin waxaa shaki la-aana in qofka caqligani uu garanayo jamiicu nnaas inaanay ka sinayn ee ay salafiyada dhabti ay tahay ta ku kooban maa ana calayhi alyawma wa asxaabii waxay ku celceliyaan oo isku waafaqaan salafiyadu waa waasaco daa'ifa isku gaar yeeshay waxaan leeyahay nebi moxamed baa gaar yeelay oo saddex iyo toddobaatan kaba maa sunnada iyo salafiyada loo qiro maxaa laba iyo toddobaatanna waa finaar loo yidhi mid keliyaa badbaadasa loo yidhi maanay taasi daliilu ahayn salafiyadu inay kooban tahay laakiin koobnida waxba haboodin oo hasasine aan kuu sharxa xasrigaa iyo koobnidaase haadaa waa xasru lwasfi laa xasru lcayn waa xasri wasfi ah laakiin xasri cayniya ma aha waxaan uga jeedaa acyaan mucayana zayd iyo camar iyo axmedid iyo berberaawi iyo hebel iyo hebel dee gaarkuma aha ilaa acyaantu waa kuwaasoo ma aha laakiin waa xasri wasfi ahoo wasfiga iyo tilmaanta nebi moxamed ku qayday ayay ku qaydan tahay marka waa maxsuura way kooban tahay laakiin koobnideeda iyo xasrigeedu waa wasfigaa nebi moxamed sheegay cidda ku sifowda oo ah ma ana calayhi wa asxaabi cidda aan ku sifoobinina waa ka baxaysaa waxaad qabsataa markaa xasrigu maaha masaajido iyo acyaan iyo hebel iyo hebel laakiin waa wasfi waa tilmaan maa ana calayhi wa asxaabii qofka wasfigaa la yimaada ayaa amina salafiya marka waxaad ogaataa yaa ciisa inaad la hallowday oo meel fog aad la qabatay tacriifkii salafiyada laakiin waa sida adiga kuu macaan in dadkao dhan aad tidhaahdo way ku wada jiraane inamadanaa ka saaraya markaasu haddana waxa u yihi waida istukdima bisifatin khaasa marka salafiyada si gaara loo adeegsado ee si gaara la isku xidhiidhiyo ee si gaara loo shiro ee culumo gaara ay leedahay ee si gaara la isugu xidhnaadana waa xisbi waxaynu leenahay yacni salafiyiinta ama ahlu sunnuhu ahlulxaqu inay isxidhiidhiyaan oo sunnadiiyo salafiyada isku xidhiidhiyaan inay kulmaan oo sunnadiiyo salafiyada ku kulmaan inay isbooqdaan oo sunnadiiyo salafiyada isku booqdaan yacni sifaadkaas oo dhan maaha xizbun min alaxzaabe waa tilmaantii ahlu sunnuhu weligood lahaan jireen majaalistii cilmiga ahaydna way nagu soo martay ahlu sunnuhu siday tafaqud isugu samayn jireen ee waxa weeyaan ka mashriq jooga iyo ka maqrib jooga ay rasaa'ilka iyo waxa weeyaan salaamaha isku idaaran jireen haye kuwaana ma waxaad odhan waa xisbiya waxaynu leenahay inqalabat calayhi almafaahiim mafaahiimtii baa ku khaldantay oo qofkana bidcadii iyo hawadu waxa weeyaan runtii jaadada xaqa way ka leexisaa marka mafaahiimtii intay ku dabarogantay ayuu salafiyadii xaq ahaydna xisbiye ku sheegay tii ba ku aan xaq ahaynna uu xaq ku sheegay kamaa yaxluu lahu sida isaga u macaan waxaanu leenahay marka waxa kaluu tilmaamay markuu fadwadii ibnu cuthaymiin liqaau lbaabi lmaftuuxi ka akriyey ayaa waxa uu yidhi man yajlisuuna macah man yusallimuun waman yatacaamaluun yay salaamaan yay la fadhiistaan yay la dhaqmaan yay la mucaamaloodaan saasuu hadlaya waa markuu fadwadii ibnu cuthaymiin akriyey horta waxaan leeyahay fadwada ibnu cuthaymiin malaha maad fahmin qiraa'adeedii fahiya qaasimatun lidahri bidcatik bidcadaaday dhabarka ka jabinaysaa wallahi laakiin ana ma adri inaad fahmi laadahay alfaadan aad akriyayso ee hoosta ka xariiqdada aad hayso inaanad fahmayn iyo inay kaa tahay tadliil iyo habaabin anu ma garan karo laakiin haddaad u fiirsan lahayd hiya taqsimu dahra bidcatik siday dhabarka uga jabinaysaa waxa ugu weyn ee uu la ordayo soo may ahayn salafiyadiibaa xisbiye laga dhigtay waar iyagu maana xisbi ahayn idinkaa idin weydiiyey iyagu iyagoo salafiye sheeganaya xizbulictisaam siday jecel yihiin miyaana ahayn mise ma hadde dee markaa xisbiye maana baashay ka dhigin dee markaa xaggii ka waalan yihi yani qofku waa inuu fahmo alfaadani ma aday raddi kugu tahay mise aday wax ku taras xujatun calayka aw laka ana ma adri lacala alhawa acmad absaarahu watamasad nuura basaa'irih yani inay hawadii indhatirtay iyo in kale ma kala garanayo laakiin iyagay raddi ku tahay walaa yafhamuun waayo iyaga ayaa muujisanaya inay xisbi yihiin ta labaad waxaan leeyahay as'alukum billah xarakada uu wadaadkani difaacayo almadkuur hada isamkiisa waa inagu soo takarureen yani saaxibu alqaamuus baynu isaga bixinana saaxibu hada alqaamuus waxa weeyi xarakada uu difaacayo ee uu calanka u sido billahi calaykum waxaan idin su-aalaya yani aamus oo aynu masaajidkana ixtiraamnay waxaan idin su-aalaya hadihi alxaraka ma nisbatuha min mujtamacina nisbada intee in leeg bay ka yihiin bal boqolaydii ugu dhufta nisba miawiya intay ka yihiin mujtamaceena aynu la noolahay iska dhaaf somalilan hargeysa intay ka yihiin war soo nisbo yar maaha dadku dee ma wada ictisaam ba soo nisbo yar maaha oo qaliila ah marka ummadda loo eego ayib waxaan haddaba kuugu jawaabaya ya ayuha almadkuur waxaan ku leeyahay haddaba annaku waxaan la tacaamulnaa asawaad lacdam min hadihi lumma yani agarka ummadan ee aan xarakadaada ku jirin baanu la tacaamulnaa iyagaanu la fadhiisanaa iyagaanu salaanaa iyagaanu la tacaamulnaa waana sawaad lacdam min hadihi lumma waa sawaad lacdamkii iyo agarkii iyo intii badnayd ee ummadan adiguna intaadii yarayd ee edaga kugu jirtay ee xerada aad ku oodatay ayaa doonaysaa dadka inaad miqyaas lagu miisaamo uga dhigto hadiiba lagu salaami waayo adiga laftaada salafiintu way ku salaamaan inkastoo tastaxiq inaanay ku salaamin baad oo kale laakiin haddana way ku salaamaan laakin maca dalik waxaan leeyahay yani xarakadaadii ayaad miisaan uga dhigtay in haddii iyaga la salaami waayo ummadii laga goon la salaamin adeer itixaad oo dhan kullu itixaadi haddaan la salaamin oon lala fadhiisan oon lala tacaamulin maxaa ummaddan uga baaqinaya haye ma nin cidlo kusoo dhacayba ninka itixaad ka go-ay miyaanu ummadii badnayd iyo agsarkii kale maanu usoo hadhin yani waxaan leeyahay dadka cuquushaha kaga ciyaarina haddii adiga lagu salaami waayo ummadda intii ka badnayd baa la salaama laakin waxaan leeyahay maca dalika hadalkaa laftiisa kadib ah waayo waa la salaamaa isagaa ka markhaatiya waa kadib markaa kaa laftiisa laakiin anugu waxaan leeyahay xataa haddii lagu jaro oo lagaa hijroodo ayaanad nisbadaadu ay tahay nisba qaliila oo ummadda inteedii badnayd ee kale aanu la tacaamulana waxaananu aaminsannahay in badan sida la sheegay in ummadda agsarkeedu iyo siday ummaddu u badan tahay inay yihiin cala alfitra ahlu sunna inay fidradii saliimka ahayd baaqi ku yihiin ilaa adiga iyo amhaalu ciday kharibeen mooyaane yani dadka asalkooda baaqiga ku yihi alaslu anahum ahlu sunna ariiqa ahlu sunnaha iyo kitaabka hay sunadaa dadka ku camal falaya dabeed waxa uu akriyay haddana fadwadii cabdalla lmutlaq cudw hay-ati kibaar lculamaa waxaan leeyahay waa fatwa xaqin inkastuunu masterna u sheegin oo uu ka bilaabay un haaulaay waa ismu ishaare aan la garanayn meelu ku wajahan yahayba talow ismu ishaarihii sheegaya mushaaru ileyhigu waa xaggee haaulaay bay ka bilaabay waxa madax iyo mijaal loo yeelaa waa la isnaadiyaa waxaaga wax cilmiyaa laga dhiga haddaad haulaay un ka bilowdo dee man haulaay bilaa adigan akriyaba ahay calaa kuli xaal fatwa akriye lisheekh cabdalla almutlaq fatwadu waa fatwo xaqa waxaan leeyahay waa xaq laakin calaa man yay ku wajahan tahay yani nimankan mushkilada haysata daliilku waxa weeyaan un daliilku daliilma yahay walow tabad ilaahi bilahi dinaa noqotay fadwadu fadwo ma tahay waa iska laalaabiyo laakiin waar horta ninkan ma ku dabaqmaysaa isaga ma ku socotaa ma ku rumoobaysaa waxaasi qaamuuskooda kuma jiro waxaan leeyahay cabdalla almutlaq fadwadiisu waxay ka hadlaysaa xadaadiyiinta qoladan raacsan ninka la yidhaha maxamuud alxadaad almasri ee salafiyiintu ay radiyeen ee sheekh rabiic xataa risaalada uu ka qoray qolada culimadii ahlu sunnuhu ay ka nabadgeli waayeen ee xataa a'imadii hore ay ka nabadgeli waayeen ibnu xajar iyo nawowi ee yidhi waa mubtadica fatxulbaariga hala gudo kuwaasay fadwadiisu ka hadlaysaa waanay ku caddahay su-aal baan idin weydiinayaa miyaa salafiyiinta ka maqasheen weligiin qoladaa xadaadiyadu malaha inaka inamay soo gaadhin salafiyiinta ahlu sunnaha miyaa ka maqasheen iyagoo idin leh fatxulbaari baa la gudayaa iyo ibnu xajar iyo nawowi mubtadicay ahaayeen iyo salafiyada annaka mooyaane hebel iyo hebel iyo hebele inta kale maaha iyo waxaa miyaa ka maqasheen dee haddaba dadka noocaa u dhaqmee fadwadu ka hadlaysaa kuwaasina waaqiceenna ma joogaan laakiin waa alxadaadiya xadaadiyaday fadwadu ka hadlaysaa waana fadwo xaqa waxaan tilmaamayaa dhowr khata oo naxwiin ku dhacay oo fadwadaa dhexdeeda ah akhtaa lugawiya hada rajul laa yufariq bayna almafcuul walmunaada ma kala saarayo munaadaha iyo mafcuulka maba kala saarayo waa dhibaata moogta wuxuu yani fadwadan akriyaya sidii u akriyey waxa uu yihi haulaai aladiina yudayiquuna macna asalafiya yusiiuuna lilummati ikhwati fi llah markuu macnaynaya wuxuu yihi ma garanaysaa waxa uu yihi e waxa la yidhaha alicraabu bacda almacna qofku haddaanu macnaha fahmin meeshuu doonay kala dhacaysaa dee tarkiibkii meeshuu doona ula kacaya waxa uu yihi haulaai aladiina yudayiquuna macna salafiya kuwa macnaha salafiyada cidhiidhyaya yusiiuuna lilumma ummadda ayay xumaynayaan ikhwatii fi llah walaalaha ilaahay ayay xumaynayaan subxaan allah marka ficilkii yusiiuuna ayaa wuxuu ku sallidoo uu ku diray cala alikhwa ikhwatii fi llah ficilkuna musallad kuma aha ikhwatii fi llahi wuxuu musallad ku yahay lilumma oo uu ku camal falaya oo yusiiuuna lilumma ummadda ayay xumaynayaan ikhwatii fi llahna waa munaado xarfinidihiisii la xadfay oo ikhwatii fi llah ey yaa ikhwatii fi llah walaalahayow yani waa munaade laakin malaha wuxuu garan waayay dee xarfinidihii baa ka xadfane inuu jiraba munaade adawaadka laga xadfaa malaha baabkaasaanu dee sooba dhiga marka calaa kullin wuxuu yidhi ikhwatii fi llah ayuu yusiiunadaa macmuul uga dhigay waxaynu leenahay lilumma dee jaara majruurkaasi yusiiunadaa ku camal falaysa oo maxalu nas bay taalla macnaha waa ka mafcuul ikhwatii fi llahna waa munaade xarfinidihiisi maxduuf yahay tarkiibkuna waxa weeye yusiiuuna lilumma ummadda ayay xumaynayaan ikhwatii fi llah ay ya ikhwatii fi llah walaalahayo waa munaadi ma aha lakin mafcuul yusiiuuna falam yufariq bayna hada almunaada almaxduuf aladaa wa bayna almafcuul muu kala saarin hada almiskiin khaطأ naxwiy aakhar oo ka hore kaba daran ciisa laa yufariq bayna almucadda wاllaazim fi nafsi hadihi lfatwa fatwadan dhexdeeda un hadda mid kale maaha kii u akriya uban akhtaada kasoo saaraya mucadihii iyo laazimkii muu kala saarin waa yani masaa'ilka ibtidaa'iga ee dalabada ibtidaa'iyadu ay kala saaraan ficilka mucadaha ee mansuubka u tallaaba iyo ka laazimka ee marfuuca u ku gaaban yani waa masaa'ilka asaasiyaad huwa laa yufariq fadwada markuu akriyayay waxa u yihi bal wa axyaanan yukadibuuna calayhi wsaxiix yakdibuuna calayhi yani ficilku mudacaf maahe waa yakdibuuna calayhim culimaday ku been abuuranayaan isna mudacaf buu ka dhigo tadciif buu geliyo yukadibuuna calayhim buu yihi waxaan leenahay hoosta ka xariiqo ciisa oo tadciifku wuxuu kamid yahay min wasaa'ili tacdiyati lficil yani wasaaisha ficilka laazimka an lagu tallaabiyo hamzatu naqliga iyo tadciifka iyo mid walbana macno gaaruu leeyahay haddaba waxaad kala saari weyday kadaba oo mudacafa iyo kadaba yukadibuuna iyo yakdibuuna marka waxaan kuleeyahay adiga oo mustawahaagu halkaa uu yahay may ahayn inaad isku taarto ahlu sunnaha waxa uu yidhi oo kale waxaa kaloo tilmaamaya lam yufariq bayna almusama walmajhuul inaad la yaabtaan baa laga yaaba muse anugu hadalkiisu maa soo qaadanaya biduuni ziyaada walaa nuqsaan lam yufariq bayna almusama walmajhuul musamahaas oo ma taqaanaan ficilka dee faacilkiisii la sheegay iyo majhuulka dee yani labadaa muu kala saarin almusama walmajhuul ma adri yani markuu sheegayey manhajkooda markuu ka akriyayay kelmadii fiicnayd ee waxa weeyaan dee kelimaad fiican bay isaga qorqortaaneen ee culimada waxaanu ku sheeganaa biljamiil iyo wanaag markaasaa waxa uu yidhi waman dukira bisuu'in fahuwa calaa gayri sabiil markaa wuxuu kala saari waayey dukira iyo dakara waxaanay ahayd waman dakarahum bisuu culimada qofka xumaan ku sheega fahuwa calaa gayri sabiil wadadii xaqayd waa ka leexsan yahay soo ma waa waman dakarahum bisuu ficilku waa musamif ninka xumaan ku sheega isna wuxuu yidhi ma garanaysaan waman dukira bisuu'in waa ka xumaan lagu sheego soo macnihii bay ismu bedelin waxaan filayaa haddii laygu yidhaha taxdiid lmustawa mustawihiisa taxdiid ku samee mustawaha taanige markasku sunaan la fadhiisin laha ayib waxa kaluu yidhi ana ushiir ilaa qismin min aljalsa min bidaayatiha ila nihaayatiha waxaan tilmaamayaa yani qayb kamida jalsadii bilowgii ilaa dhammaadkii taa horaan usoo tilmaamay oo waxaan idhi dee qofku hadduu been ku talagalo yani qofku hadduu uqasta inuu been sheego wuu isaga soo xaydanaya jalsadana lamuu dhamaysan nihaayadani maxay tahay ma nihaayatuka yaa ciisa bal nihaayada adnaad sheegaysa loo sheeg leannaka ma kunta jaalisan aslan markaad waxoogaa fadhiday naga kacdaye ma hadihi nihaaya hal uxiya ilay ma raggii fadhiya aad u daysa waxaan se kugu dhaafaya qul maa badaa laka min zuurin wamin kadibin xilmi asamu wamaa udnii bisamaai yani waxa weeyi ma dhagali'in waanu se dul qaadanaynaye waxaa doonta iska dheh qul maa badaa lak min zuurin wamin kadib shaacir horaay intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online